أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aanu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aanu ku leenahay aalada internetka qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijkan idinkugu heno idinkuna aad ku dhagaysan doontaan insha allah waxaa ka mid a muqdisho shirkad ay leedahay dowladda turkiga oo gaboodfallo ku haysa shaqaalaha ka howlgala garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho maxaan ka ognahay curyaaminta dhaqaale ee gumaystaha turkigu uu ka wado dalka warbixin ayaan idinkaga haynaa dagaal ku saabsan dhanka maamulka hawada soomaaliya oo ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamulka ashahadla dirarka ah ee somalilan iyo jahwareer ku yimid diyaaradihii caalamiga ahaa ee daabuli jiray soomaalida dalka iyo dibadda isaga kala goosha barnaamijka ayaan idinkugu haynaa kulan u dhexeeya maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay iyo mid ka mida beelaha dega wilaayadaas oo ku soo idlaaday deegaan hoostaga magaalada baydhabo mas-uuliyiin culimo iyo waxgarad ka qaybgalay kelimaadna ka jeediyey ayaad caawa barnaamijka faafreebka wararka ku dhagaysan doontaan koox burcad ah oo ganacsado soomaaliyeed ku dilay waddanka koonfur afrika islamarkaana dhacay dukaankii uu lahaa qodobadaas iyo kuwo kale oo xiise badan ayaan idiin haynaa ee mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka waa habeennimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexiyo labaatanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan shirkad laga leeyahay dalka turkiga ayaa gaboodfallo ku haysa shaqaalaha ka howlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho warbixin amuurtaasi daran waxaa inoo soo diyaariyey cismaan axmed dhuubow magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waa isha dhaqaale ee ugu weyn waddanka waana halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan marka laga hadlayo magaalooyinka kale sidaasi darteed xamar waxaa subax kasta ka soo toosa kumannaan shaqaale ah oo nolol maalmoodkooda u raadsada goobaha kala duwan ee magaalada inkastoo maraaxiil kala duwan ay soo martay muqdisho haddana xaaladda dhaqaale ee caasimadda xilligan waa mid sii hoobanaysa sababa ku aadan madaxyo dhiigmiirato dabadhilifyo ah oo isbaaro u dhigtay wadiiqooyinkii ay quudka ka raadsan jireen boqolaal kun oo ka mid ah shacabka soomaaliyeed iyadoo sidoo kalena intii hartay loo gacangeliyey shirkado shisheeye garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waa midka ugu weyn ee ku yaalla waddanka waxa uu maalin kasta martigeliyaa tobannaan duulimaadyo maxalli iyo kuwa dibadda ah waxaana ka shaqayn jiray boqolaal shaqaale ah oo nolol maalmeedkooda uu ku tiirsanaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kooxda riddada soomaaliya ayaa maamulka garoonkaasi u gacan gelisay shirkad laga leeyahay dalka turkiga oo lagu magacaabo faafori taas oo muddo sannadaha gacanta ku haysa iyadoo sannadka sana ka faa'iida lacago malaayiin dollar ah balse waxaa dhibana u noqday shacabka soomaaliyeed sida kuwa ka dhoofa garoonka amaba ka soo gala iyadoona sidoo kale ku kacday falal ay dhowr joor ku ciirisay boqolaal shaqaale soomaali ah iyadoo taasi beddelkeeda la keenay shaqaale u dhashay dalka turkiga dhacdadii ugu dambaysay ayaa toddobaadkan ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana boqolaal ka mid ah dadkii ka shaqaynayey shirkadda faafori ku wargelisay in shaqada laga joojiyey wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu eedeeyey in uu kaalin weyn ku lahaa ciirinta shaqaalaha soomaalida ah ee ka howlgelayay garoonka waxaana baraha bulshada ku faafay warqad sir ah oo laga soo xaday wasaaraddaasi loona diray maamulka shirkadani turkida ah shaqaalaha la ciiriyey ayaa dhankooda dhigay bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedeen tallaabadaasi iyagoo eedeen u diray shirkadda faafori iyo kooxda riddada soomaaliya
waa u shaqeeyaa shirkadda faafori ayadaana cabashakaha shirkadda faafori dhammaan shaqaala ay caawisha ku yihiin shaqa joojin ayaana nagu sameeyey ay nagu samaysay faafori sababtu waxay tahay dhammaantii shaqaalaha garoonkina ka baxdiin ayaan dhacday ma shaqaynaysiin aye marka sidaasaa garoonka hadda ugu soo baxnay waxaa la sheegay in shirkaddu dad ajaaniga ay rabtay inay keento ma arrintaas maxaa ka jira waa sax aye annagana dhib nooguma horeen marka hore wasaaraha oo garoonka imaaday iyo la kulan ee la kulmeen ra-iisul wasaaraha dhib nooguma horeen markii ay la kulmeen ra-isul wasaarahana waxaan aan dareennay culeysyo badan oo nagu imaaday shirkadaha dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ee duulaanka dhaqaala boobkaah ku jooga dalka soomaaliya ayaa gumaysi ku haya shacabka soomaaliyeed oo ay u arkaan addoommo sida uu xaqiijinayo taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka ashaadala dirirka ah ee kooxda ridada soomaaliya tabasho aad u tiro badan tacadiyo xaddhaafa cidibdarro aan qof laga dhaqmo la arag cunsuriyad loo geysanayo dadka soomaalida qof soomaaliya ee waddankiisii jooga ee qaab cunsuri ah oo xadgudub yacni midabta koor inuu soomaali yahay inuu madow yahay inuu yatiim iyo miskiin yahay baahi haysa ay ula dhaqmayaan shirkada ajnabiya waxaase aqliga ka baxsanta qofka soomaaliga ah ee lagu xadgudbo ee lagu dulmayo magaaladiisii waddankiisii deegaankiisii goormuu ciilbaxaya ee waxa dulmayana shirkada ajnabiya yihiin turkidu weli markay soomaaliya jooga aaday u edab daran yihiin aniga hadda koor waxaan ku arkay meel layidhaha maarif oo iskool oo maarata iskoolka bolitechnika hadda hor ku arkay niman aad u edab daran oo sanka ka hadlaya wayaan qofka soomaaligaana waxay u arkaanba addoon afar boqol shan boqol oo sano ka hor noolay kuwa arkaan shirkadaha faafuuri iyo albayraq oo dowladda turkigu leedahay ayaa muddo tobannaan sanaha maamulaya dhaqaalaha ka soo xarooda garoonka diyaaradaha ee muqdisho iyo takadda iyagoo lacagaha ka soo xarooda u qaata waddankooda mana jirto cid la xisaabtami karta sida uu mar kale qirayo taliya ku-xigeenkii hore ee shaadala dirirka riddada waxaan xogta ku hayaa inay shirkadda faafuuri wax xisaab celina dowladda soomaaliya aysan u celin sannadihii lasoo dhaaf lacagta inay kaash ku qaaddo jawaano ku qaaddo turkiga geysa markaas kabacdi ay bangiyada ku shubato haddii dadkii xisaabin lahaa ay xisaabta wax ku yeeshaan dabcan waa adagta in xal laga gaaro xoole ninkii ninkii ilaali lahay xafidi lahay oo xadayana way adagta inay xera ku jiraan anigu cidna ma sheegayo laakiin ma u malaynayo dowladda soomaaliya ama dowladihii dowladda maxamed abdullahi farmaajo iyo dowladdan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasaaradaha loo cidmada soomaaliya wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada in ay ka dhagalaadahay aysan ogeyn hay-adda ska somalia civil aviation authority maamulka garoonka aadancadda international waxaasoo dhan inaysan ogeyn in maaragtay shirkaddaanu ay ku takrifaleyso awooddii ay awood aysan lahayn isticmaalayso arrimaha la yaab kale ee xaqiijintu ah in dowladda turkigu ay gumaysi ku hayso soomaalida waxaa ka mid ah in kooxda riddada aan loo ogoleen inay ogaato dhaqaalaha ka soo xarooda takadda iyo garoonka diyaaradaha ee muqdisho madaxa hantidhoorka murtadiinta ayaana ugu baaqay madaxda riddada in ay baaritaan ku sameeyaan dhaqaalaha ay soo xareeyaan shirkadaha faafuuri iyo albayraq si waafaqsan heshiisyada dheef wadaagga ah ee dowladda federaalk soomaaliya kula jirto shirkadaha faafoori l l c iyo albayrag waxa ay dowladdu xaq u leedahay inay hesho boqolkiiba shan iyo labaatan dakhliga ay qabato shirkadda faafoori l l c iyo boqolkiiba labiyo lixdan dhibic toddobiyo toban dakhliga ay qabato shirkadda albayrag hase ahaatee sida uu xaqiijiyo xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda labada shirkadood midoodna lama wadaagin warbixinnadooda maaliyadeed oo soo maray baaris hantidhowr oo madax bannaan si loo caddeeyo loona ogaado dhab ahaan cadadka saamiga lacageed ee dowladda federaalk soomaaliya ee yeelanayso waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka ay shacabka soomaaliyeed ka dhaxleen duulaanka lagu soo qaaday dalka waxaana gaalada iyo dabadhilifyadooduba ay ku guulaysteen inay samaystaan kuwa iyagu ceensan oo fulinaya ajandayaasha gumaystaha oo aan waxba u hambeynin ummadda diin iyo dal intuba
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka dagaalka ku saabsan dhanka maamulka hawada ee soomaaliya ayaa ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamulka ashahaadala dirarka ah ee somalilan xilli jahwareer xoogan uu ku yimid diyaaradihii caalamiga ahaa ee daabuli jiray soomaalida dalka iyo dibaddiisa isaga kala gooshta haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka bukhari xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mida mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay maanta kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin lug ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka barsanguni ee duleedka magaalada kismaayo waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dagaalka hawada ee muqdisho iyo hargeysa oo cirka isku sii shareeray xiisadaha dhinaca hawada ah ee ka dhex xaluusan maamulada dabadhilifyada ah ee muqdisho iyo hargeysa ayaa maalmihii u dambeeyey cirka isku sii shareeray kadib markii labada maamul ay si weyn isugu khilaafeen maamulka hawada dagaalka dhinaca maamulka hawada ayaa sii xoogeystay kadib markii kooxda villa soomaaliya ay soo saartay nidaamka e visa oo laga dalbanayo muqdisho laguna sanduleeyey qof kasta oo soomaali ah oo sita baasaboorka ajnabiga ah tallaabadan oo falanqeeyaasha gobolku ku tilmaameen dagaal ay si dadban kooxda villa soomaaliya ugu qaaday maamulka gooni ugoosadka ah ee somalilan ayaa si gaar ah carqalad ugu noqday dadka ka soo jeeda gobolada waqooyi kadib markii xanibaado ay kala kulmeen garoomada caalamiga ah maamulka shaadala dirirka ah ee somalilan ayaa dhankiisa isna qaaday tallaabooyin ka dhan ah go-aanada ay soo saartay kooxda gurgurta ee la xiriirta e visa waxaanay sheegeen inay la soo noqdeen maamulka hawada iyagoo diyaaradahana ku amray in aanay ogolaansho la-aan isticmaalin hawada somalilan saacadihii lasoo dhaafay waxaa soo baxay warar sheegaya in la jabsaday nidaamka e visa ee kooxda villa soomaaliya ay dhowaan soo saartay carqaladuna ay ka taagnayd waxaana si weyn u dhex wareegayaa baraha bulshada xogta shakhsiyaad boqolaal qof oo codsaday nidaamkaasi dadka xogtooda bannaanka la waray waxaa ka mid ah diblomaasiyiin sare waxaana jabsashada nidaamkan lagu tilmaamay fadeexad baaxad leh iyo fashil amni oo culus taasi oo dhalisay walaac ku saabsan ilaalinta xogta iyo nuglaanta amniga internetka ee kooxda villa soomaaliya ilawareedyo aanu helnay ayaa tilmaamaya in fashilka ku yimid nidaamka e visa uu dhaliyey in dad badan oo dalkugalka soomaaliya dalbaday ay waayaan aqbalka waxaa kale oo jira diblomaasiyiin shisheeye oo si weyn uga carooday kadib markii ay arkeen xogahooda oo dhex wareegaya baraha bulshada sidoo kale xogo saacadihii u dambeeyey soo baxay ayaa sheegaya in safaaradaha degan soomaaliya qaarkood ay dalka ka saareen qaybo ka mid ah shaqaalahooda sababo amni awgeed maadaama qaar ka mid ah xogahooda ay bannaanka waran yihiin kadib markii la jabsaday e visa sida wararku tibaaxayaan dadyow kala duwan ayaa lagu soo waramayaa inay ku xaniban yihiin garoomada diyaaradaha qaarkood kuwaasi oo ku socday soomaaliya waxaana jira cabasho ilaa hadda aan wax jawaab ah laga soo celin oo shirkadaha diyaaraduhu u gudbiyeen kooxda villa soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa koonfur afrika ganacsado soomaaliyeed oo lagu dilay goobtiisa ganacsi dilalka iyo dhaca gaarka ah ee lagu hayo ganacsada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka koonfur afrika ayaa noqday kuwo joogto ah waxaana ugu dambeeyey dil saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada cape town kooxo hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay goobtiisa ganacsi oo ku taal xaafadda karifonten ee magaalada cape town ku dileen ganacsado soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray maxamed nuur cadde ilawareedyo gudaha ah ayaa soo sheegay in kooxda burcadda ah ay rasaas ku fureen ganacsadahan markii uu albaabada u furay goobtiisa ganacsi waxay toogashadu keentay in uu geeriyoodo ganacsade maxamed nuur cadde kooxda burcadda markii ay dilka geysteen kadib si deg deg ah ayay goobta uga baxsadeen sidaa goobjoogayaal soo sheegeen kooxdan ma aysan geysan wax dhac ah waxayna taasi muujinaysaa in weerarku ahaa mid gaar ah oo ay burcaddu ku beegsanaysay ganacsadaha maalmihii iyo bilooyinkii u dambeeyey waxaa kaybton iyo magaalooyinka kale ee ay soomaalidu ganacsiyada ku leeyihiin kusoo badanayay dilalka iyo dhaca sida gaarka ah loogu beegsanayo soomaalida ciidanka booliiska ayaa mar walba oo dhacdo lasoo tabiyaa sameeya baaritaano aysan wax natiijo ah ka soo bixin waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa askari ka tirsan xukuumadda muqdisho oo lagu dilay duleedka magaalada beledweyne saacadihii lasoo dhaafay waxaa halka loo yaqaan ceel jaalle ee dhaca duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka dhacay dil loo geystay askari ka tirsan ciidanka milatariga ee xukuumadda muqdisho dilkan ayaa waxaa ka dambeeyey askari ka tirsan seedoonka xukuumadda uu hogaamiyo xasan sheikh waxaana uu yimid kadib markii uu muran soo kala dhex galay labada askari kaasi oo sababay in midka wax dilay uu rasaas ku furo kan dhintay waxaana soo gaaray dhaawac daran balse ugu dambayntii waa uu u dhintay askariga la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cumar cabdi waxaana meydkiisa goobta uu ku dhintay ka qaaday ciidamo ka tirsan kuwa xukuumadda muqdisho xubintiina caawa cabdulwahaab waa inaga intaa دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kulan u dhexeeya maamulka wilaayadda islaamiga ah ee baay iyo mid ka mida beelaha dega wilaayadahaas ayaa kusoo idlaaday deegaan hoos yimaada magaalada baydhabo haddaba kulankaasi waxaa ka qayb galay islamarkaasina tabintan inooga soo sameeyey bashiir muxiidiin abu ayman bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxaan idinkala soo hadlayaa deegaanka iidaale ee hosaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan kusoo gabagaboobaya kulan dowro sharci ee dhinac socotay una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha waanjeel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadan kulankan oo socday muddo toddoba cisho ah dowladda dhinaca socotay waxay odayaasha ku qaateen duruus kala duwan oo qeyim ah ugu dambeynna waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa mid ka mid a nabadoonnada beesha waanjeel ayaa loo baaqay si uu halkan kaga akhriyo bayaanka ay soo saareen bismillaahi raxmaani raxiim kadib kulamo qaatay muddo maalmo ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta walaayada islaamka baay iyo waxgaradka iyo hogaanka dhaqanka beesha waanjeel oo looga tashanayay ba'aayaha beesha kulanka waxaa dhinac socday dowro sharci ah kulummadaasi waxaa ka soo baxeen qodobo muhiim ah haddaba annagoo ah beesha waanjeel oo isku duuban waxaan soo saarnay qodobadan soo socda kow in beesha waanjeel ay caddaynayso ku dhaqanka shareecada islaamka naf iyo maalba ay ku bixinayso jihaadka ka socda bariga afrika labo beesha waxaa caddaynaysaa in la xalliyey madow iyo khilaafkii ka jiray beesha waanjeel waxaana ku ballameen midnimo saddex beesha waanjeel waxaa dhammaan u caddaynaysaa ummadda muslimiinta ah inay beri ka tahay gaalada iyo gaalaraaca afar hoggaanka dhaqanka beesha waanjeel waxaa ballan qaadayaa horumarinta dhinac kasta oo ka socdo wilaayada islaamka baay haddii ay tahay waxbarashada shan beesha waxa ay bogaadinaysaa dhammaan ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha kala duwan cadowgana hor taagan lex beesha waxaa ugu baaqaysaa dhammaan murtadiinta gaar ahaan kuwa ka dhashay beesha waanjeel inay allaah u toobadkeenaan wabilaahi towfiiq waa hagaag dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa xafladda qiimaha badan ee ka soconaysa deegaanka iidaale ee hoosaga magaalada baydhabo markan waxaa loo baaqay suldaan axmed sheekh cusmaan suldaanka guud ee beesha waanjeel bismillaah alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf ambiyaai walmursaliin nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutuna ilaa wa antum muslimuun alxamdu lilah uma alxamdulilah ilaahyaa ka mahadsan إلهي نسي نعمة الإسلام والإيمان والجهاد إلهي نسي ياك مهسن ولا ليال الحمد لله ثم الحمد لله ما يأرغي صراحة دا ولاية إسلامك أو قبل كباي markii ha ku bahaasi dhatiyo waan jalsoon kulankii oo weliba dowra diini ee qaadatay ma helan raadiyaanile alxamdulilah ilaahayga ninsa helay ninsa qiray iyo maxadda isku leh uma maxaddaas oo walaayada amiirkeena guuda bariga afrika iyo anka mahadnagaan tan kale lamaad ma anka mahadnagaane waaligina gobolka baay abu jacfar iyo an mahadnagaan isuuna awaamiirta isxabii beeli reer waanjaleed inionay kulun oo diini ah in lonqobada awaamirtana eri unuuna haqaadane sama wadaan erine naan mahadnagaan tan kale mujaahidiinta bariga afrika nicmadan iyoona gargaarkan i wanaagan oo diintan anbandhikado kornan aawdio ka helna dhiijoo hamin i maalin qubudohay ya ka helna nicmadii yeedahayti ilaahay yaka mahadsana uma muslimiintan oo aragday gaalada an shaf dhigti yo ini kulunkan kan e nabadgeliyda e nanas dhacaana nanas dhibaatayaana diigna nas sheegow yo ka helna baydhow halkan isku weeroy tawxiid halan iska sheegoy gaalada baydhow degin dad badanoo hadda unan iska qaraabaysaana qaraabile rawaan iska abtirsadaana oo gaale ah oo le wiliba haddan diinu islaamta dambayta dooda shimilataar dalka halku kumayna arday dooja ey durle alle karidiisa marka walaalayaal alxamdulilah uma alxamdulilah maanaha muddo maxelna beeli reer waanjaleed oo sah dad konton yoona dhowr gufu dadka haddan durogan sa haddiisan arday shako hobsisayin ku jari konton macal mas-uuliyiinta hoblaska dara konton yoonay afar qof waa konton iyo afartan qof oo arday ninaskuweeri mas-uuliinta markii laku reeba afartan yoonay siyeed qof yo aragday hayti shacabkii lanweeri magaalada baydhabo aawdiinle iyo saydheelow i walay gudaaganka jar alxamdulilah weer intuu la siin weerin hana ajiibtan khayr alla sanseelen may kalasan lahaa kooyey may lare kulana dhalaase kulana kayra dhale dad badan oo markii inus weerani walaago nimiyow mahabaha korno beerto abuur fadaase halaago sida el eraaya maysinku khayr badanna aayadka mis xadiiska intana nasa sheegi walbadan banan isku sheegay laakiin yasinku khayr badan marka tiyeedahayti xujadii oo arday mas-uuliyad haydi aan korkay saarnayti ana oku obsdow walbadana ana la jiifidi ini ummati arday ana jamciyo mar tawxiidkii xujadii aan korkay saarinto koryo anina saara yahay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan am markii isugahay ilaahayanin aqbali tan hadda aan isla roognaw walaalayaal maysin la dardaaramee horta awalan dadka muslimiinta dariska ah ini la dhoof ini jeelataan mujaahidiinta oo aragday kan socdo kobarlaanta oo isan aragdan koban gadan dharan gadan noolaytan adowkii ha ka dareera adow ameelo inta elanku aan ku shaki adow ah yaa ka aragi haddii isu rogda meel kays isu rogda xataa idaal haddi maaha haddii isan oo baydhow agtay rogda adow isan aragda meel ku sheegda adowkaba meel hibil roog ilaan may la ka hele qalbigan inay gaalada ku dheeriya muslimiintun dhowti dhammaantan waan sharaf iyona isi ka deerana walaalayaal maysan laha taas horto taasu tan kale kheyrkan alla badi may aragday diinka intana ninku sheegi tawxiidka inta oo aragday i salaad intana ninku toosi walaalayaal aylallahi xamle ini kitaabada inta la siinka agri hamiinkii hoob isin tukutan salaa subaha tukutan isin dhaalacatan fiiridan markaase qaluubudda tiidan itan muslimiinta dadka jihaadahay dadka jihaadayna may arageen unuun mayna noo faday marka ini gaaladii habaarna golewa gaabanga gaalka gemkasifaday ilaahay daa'imu dogonkii garguurtahaay daminkii la dooradaay dullada maraykanka la doowahay ma ere haddaa la i dooraday dowladda al-shabaab demsii fadee dabaabad i dayaaraha deeroy dulladii maraykan dabaabad i dayaaraha rabta deegaanka oosweyna dijiidi ilaahay daa'imu dowladda al-shabaab dooja mahay markii doqonkan garguurta doojaya dheegti yo may isdareemiday dekada durdur ee dalka ilaahay ninku weela doona doqonkan garguurta doojaya dhigasana degmada banaadir walaa dib unku bannaan ilaahay daa'imaa dibaarlanku bahi daman walila rogoob deegaanka oosweyna dabaabaad i dayaara la hadiid yowla gale de'yar shabaabna damaashaada bilaawtay ilaahay daa'imu duggii dowladda islaamka hordarad yahay diigweerka halka duulo dabaabad iyo dayaarana dam halku siyo dareenka nagaday diigweerka halka duulo dabaabad iyo dayaara deebta la saaray doqomiintood dulufyada hayna meela arday walaa ku degdegsadano dib un baheen deegaanka dhuusmareebaasan doqonka garguurto dhuusmareeba deganahay doqon yahow dabaabad idaara dib walma koo jaro wal hana dabroge dalkaan usukubaa doojo nagade ilaahay daa'imu doqonki garduurtahay duhur imaalan diriirtiyoo deegaanka dhuusmareeb ha ku duule dameeryaaka dulufyada hayo diilisaadudiyada degmada banaadir deganaayn doqon yahow dowladdii koo horeeytay dalkan isdifacaasima duulaan ma qaada jarnee dalkahanay hungale doojo nagade duuliya walha ii dabarooge inti dalka aan ku kubaxow difaag cadkeeyaa doojehaa inti dullahow diin islaam diidin geeke dareenjo ma ey darhaad markii aragday deegaankii jilcow markii la galeed de'iyar shabaab duhuri maalin dirirtiyo yooga aragday dameer gaal ena aragday dib inin dayaana walaagii dabaabad idaara gaalada qabtiin arday deebta meele ku saareen dogonkii garguurta hadda dubcaadiis agalow injeeda maayo arday daleel ususuri maw maleh
xubno kala duwan ayaa goobta ku sugan waxaa ka mid ah sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culamada wilaayaadka islaamiga kelimad kooban ayuu goobta ka jeediyey asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalam amaa bacdu yaa ayuha aladiina ittaquu llah waltandur nafsu maa qadamat liqaadi wattaquu llah ina allaha khabiirun bima tacmaluun walaalayaal awalan horta ilaahay ka mahadiyaan allii muslimiin weeri uma ka bacd mahadon ilaahayan sugnaat walay ku hirin dadka muslimiinta ah meelkaas irwan wa khaasatan asaysiin ka mahade oo dacwadii ha ajiibteen oo muslimiinta siin weeren suldaankiin siin weeri ha ajiibteen runtii idanka mahadsantiin isoo waqti shughulka jari haddana ha ajiibteen beeroynam awrgifeya insha allahu tacaala wala buru doonley waana diinka qaateen diinka hor dadku dhan waan baahan siin baragteen ini diinkan la barado kii wadaada kii wadaadan hayna nuqabada dhammaantii oo diinka in la barado waa waajib dalabul cilmi fariidatun calaa kulli muslim lankaas ka waajibe marka dadka muslimiinta ah maysinka degaana kutubada intelisenka wadi kutubadan inaysan laycana diinkan alqur'aanu xujatun laka wa calayka xujisinka iyo magiisan tu kutawaasanoo bajaaj kuraasan oosan bahasan hoosan duurka tuurtan ilaahay aragu hayba argaha ilaahay daaweeleen kutubad aylikii aragneehe murtadiinta aykii aragneehe tuureen kitaabada ayliweeleen kutubadan kitaabkii adag dheganta ilaahayna markaas kan gargaareen waa hagaag dhegaystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa xafladda gebagabada kulanka dowladda sharciga ee dhinac socotay oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo hoggaanka dhaqanka beesha wanjeel markan waxaa loo baaqa oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey suldaan cabdiraxmaan xabashow suldaanka beesha garwaale iyo suldaan maxamed macali xuseen suldaanka guud ee beesha harin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuur diin addiin wasala allaahuma calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lacd asalaam walaalayaal ilaaha mahadle allihii muslimiignii weeli yaa mahadle allahaas muslimiignii weelay aakhiradan adduunkanna fahansiya islaamkan iyo diinkan iyo jihaadkanna fahansiyaanka mahadayaan eemaynka mahadayaane beeli inta ka qobsatay dowradan oo niin weerti hana dhowayti hadhowaani kolley saasaysinsenka mahadayaan weerdhinta niin weertan oo nii sharaftan tan kale maysinka do'ayana ilaahay madnimada siin adkaaye maybuwa to afkalaku erhe allamasinku kuweela ummata khilaafa baabi'ey khilaafka ilaahay mahadsan dhahgeliya marka dhammaan muslimiinta dhan yaanka do'ayana midda kaleed waybu ahantu ku habaarana yahuud gaalada leeraw dhammaantiya maraykanka wiinye aadayan yahuudata ilaahay inii aragday noo gobada muslimiinta ku gobada may kalaan do'ayana ha nimanka leeraw falastiin iyo intilimada muslimiinta jihaadka ka jaran furmood dhan ka jaran qaaradaha shanta qaaradood adduunka yaan do'ayana sida intilanka kulmay muwaafaqadan ilaahay noo aqbala do'adeeda ilaahay masaakinti la dhammaayaha lugumaadaa fiiriyaha mamooga ilaahay raxmaanhay gaaladaasay muslimiinta allu ku qobada falastiin dhulshay ilaahay huranka weela tan kaleed kolley walaalayaal maybu ah dardaarmauma dadka hata gaala dhati ha ku tabay masmiil gaalo xukumaas ha ku tabay mahasantiin maybu ah diintantan enoo maxamed calayhi salaatu wasalaam oo sharaf badan ya god angali ya bahal anka dhegi sida la ogsinye markan unuuna nabagya koftis raahayna meel kasta onii la galya la galaana dadkii hanay la dabagalay aragday beridku kooyo baadi gaalahu kumaasku kooyo ma hasantiin boqolkiiba boqola ma hasantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam walaalyaal ilaahay subxaana watacaala ay kulli iguma hadiyaan ilaahagii oo khayrkan iyo wanaagan iyo hanu waafajiyey islaamnimadan iyo iimaankan hanu waafajiyay kulli iguma hadiyaan oo nin suurta geliyey arday marka maybu ah xilliga haddii siinba argahaytan ilaahagii marka maybu nu roojiyaan uma hadiyaan oo ma haddii ilaahay subxaana watacaala bacda jamay baan uma hadiyaanaha beelo ontay reer waanjeleed oo natay biryaalkan marka may bua insha allahu tacaala arday anta kahayar naaytay oo ilahi subhaana watacaala diinshay barshiis kule injil hirnaaja bacdalayaan kule igma hadyaan taas bacdasho walaalyaa runtii haqiiqatan walibidiinhay runtii biryaalkan ba kule nis sheegay liswacdiyaay sababto manaha mayley haddana lankadarahaaya markantii hadiidka nabigan salawatullahi wasalaamu caleyh dadka muslimiinta makujuulaan yoo khayr nis sheegay macnaha ilaa iyo marka may buan hadafkii dantiyollahayan iyo kudiireen oo jinne eh marka runtii haqiiqatan taasba marka mayba markasta nuu hadal siiyahay marka walaayaal mayn isdirdaaramaan awalan wa aakhiran intuunu ka dhiman ilaahi subxaana wa tacaala marka mayba diintis intuunu ka dhiman yaan isdirdaaramaan ilaahi subxaana wa tacaala diidi inuun walkale ka dhiman ama diin la-aan uuna ka dhiman ilaahi subxaana wa tacaala diidi tan usliway falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun an dhimatan ilaa isin oonaytay dad hoggaansano ilaahay ay kirin intakinle marka mayba lay dhimada wale ilaahi subxaana wa tacaala waxyaabaha in isku digaanaya may kumid aha tafaraarog iyoonay khilaafka iyoonay gabalidi iyoonay walilimada iyo in isku digaan sababto ilaahi subxaana watacaala marka may baliyaha fain aamanuu bimithli maa aamantum bih faqad ihtadow wain tawallow fainamaa hum fii shiqaaqin fasayakfikahum allah wahuwa asamiicu alcaliim sibqat allah waman ahsana min allahi sibqatan wanahnu lahu caabiduun ilaahi subxaana watacaala aayadooga sida tasiinku dul akriyahay mayba nii dareensiyahay ama nii fahamsiyahay oliyaha haddii dadka markaa maybua sidii oo marka maybua oo salafkii iyo onay saxaabadii sidii onatay ilaahay un rumayan okeeley haddii ilaahay un rumaayo lahayn markan insha allahu tacaala dad hanuulan waa nagada fadeen mana fa in aamanuu bimithli maa aamantum bih haddii dadka marka mayb waa wanaagaas iyo onay kheerkaas le markaas in isdardaaran fadnay marka mayb waa diintadle iyo onay iimaankaas ka dhegnaada lahayn dad hanuusuninga haada fadeen amaa hoob marka mayb waa khilaafba kooy may dhihe may dhihe marka mayb waa tan onaytay marka mayb waa tafraarga kooye cugdi kooyas khilaaf badana kooye ilahi subxaana watacalan walaasay niindiidi marka insha allahu tacaala wain tawallow haddii oo bujeesadaano iimaanka islaanimadii iyo kujeesadaanna ilahay may beliya fa inamaa hum fii shiqaagin ilahay dhatiyo may weelahi khilaaf ya weele marka khilaaf ya weele marka walaalyaal marka may buaha islaamnimada marka may bua insha allahu tacaala intii ontay isla qobsada tan ilahi subxaana watacaala liibua arday marka inwaankana kuli ini ontay marka may bua shacaarkan haaytiba dareemay wactasimuhin bihablillaahi jamiica marka insha allahu tacaala hadagi ilahi subxaana wataala hal qobsayla ilahi subxaana watacaala marka mana deegaas mani deegaas marka maybo islaanimadan runtii tafaraarku mani deegaas runtii gaaladan isinba argahaytan iyo dhan halgacan arday ningnagati mayle kuu guulaysudu korna inunun halgacan nagan ahaadiitana nis akhriyaya may kumid ahay tahi wahum yadun calaamahin siwaahum ma kumid ahay hadiidka kulli may bolanki hasuusunha hasuusunha arbacuuna hadiitan fii dambi tacasub algabaliy marka maybo hadiis noocaas iyo jari marka walaalyaal may lambaahan gaalada runtii iyo dhonka hamidaysanti macnaha sidii ontay muslimiinta marka inla dagaalan faday tawxiidkan burburi faday diintii an fasaadi faday wadanjan qobsada fadiyaab kulli hangmidowti ununa may noo fade ini ununa marka mayba saasoo kale hangmidown ilaahi subxaana watacaala ka obsan marka mayba isgalan qobsan ugu dambeynna waxaa kulanka soo xiray sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay isagoo madasha ka jeediyey kelimaad u badnaa dardaaran bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum amaa bacd markainku horreytama igna mahadnagaane ilaahay subxaana wa tacaala nu uumiina ahaysiye kadibna dad muslimiin ee niiwaali kadibna jihaadniin doorradi qabaa'il muslimiin ahoo jihaadka qiybku ee ilaahayga niiwaali tabaaraka wa tacaala yaa ag mahadnagaan bacda xamdulilaahi tabaaraka wa tacaala baalweynta reer waanjaal oo runtii dowradii muddada isbuucuga ee socoti geedka lahangebagebaayaha ee deegaankan iidaale duruusanase qiimo badan uku faa'iidaysadeen markii hore dowrada lankaweerayi iyo fadhaga iyo wadatashiga lankaweerayina se khayr badan oo qiimo badan han ajiibeen duruusti iyo inti socotay dowrada iyo wadahadaladii iyo holooginin socod inti socdeen maybu ahaa culays kale lankulakulungneese nadiife qiimo badan hooliyo ka wadaden ilaa geekalaha ku deeray maylaha jazaakum allaahu khayran wa khayra aljazaa ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanaadka siinsaaru sigaara ugaaska iyo regjay samadoonada ahoo gacmo nhay maylaha jazaakum allaahu khayran juhdiga gaarka ee hoysan biidan ilaahay miisaanka xasanaadka siinsaara saasoo kaleeto degmada baydhabo oo runtii lafdhabaran hayti gobsoomidda dowradan reerkan lanqobadi iyo kulankan reerkan lanqobadi lafdhabartan hayti yoona maylana maamulsho maktabka dacwada iyo waaliga iyo rajay dhammaantoba qaybta amniga ka shaqeeyaasi maylaha jazaakum allaahu khayran intaasi kadib akhyaaray runtii kulanka kulan qiimo badan ahay dowradii duruusta laka qaadadiin eedaa lanku faa'iidaysaday laakiin kulanka haddii halmaalan nagado maalintaasi inay lakashaltabo dowladana dowlad asbuuceena gato lakashaltaba kadibna dibba laniinjaleecana shalay may in roogni may in kulamaani may in wada hadalaani may ka talladaani walaagi may ku fuliini khayrkii iyo wanaagii may hor sii wadni lanis weydiine lawaana lanka xisaabtagna kulun maalintoo ah iyona tow dowro maalamo socoti shaleediya wal dadkan walmantaraas odayaalka maylanku baahinya iyo khaarta walgorodka meelan fadhiya cilmigii isin inta ku faa'iidan horta inay gudbiidaan waa qodob inta yaro faa'iidan inay gudbiidaan qodob waay laakiin may ku muhiimsana reerkii isin mas-uuliinta in itin ani in hor seetan khayrkin iyo wanaagan ilaahay geekanasiya tabaaraka wa tacaala sida qiibtiyo kuka qaadada fadeenoo ka mushaaraka ii fadeeno galanta koowaad inkanagada fadeen runtii geeka may bu aha dalka may ku socdahe cibaadaadka ilaahay lanka dhowaadow cibaadooyinka inka qiima badanaayi yaa ku wada socda yacnii may bu aha sagaar e may intala maalmafaday cibaadada aljihaadu fii sabiiliillaah oo runtii khayraad iyo wanaag badan ajar badan iyo abaal badan iyo macnaha iyo wanaag badanba ka dhex jaro mayba ribaadka maybaa laku helay jihaadka laku hele dadka ribaado mujaahidiinta waaya ribaadka maybaa ogtiinahe ammaanta gaarka eh iyo abaalmarinta ee ajarka laku helow gaarka eh ha aroori axaadiidta ha ka aroori mayba jihaadka laku dhex helayhe ashahaada ajarka lehta shahaadadaasay iyo nicmada ku dambayta lanka ilaahay shahaado khaalis aan kawaale iyo jannada ku dambaytona dareema kortaan saasoo kale mayba jihaadka laku dhex leeyahay xanti iyo xoola adduunya xataa lankifado alkhaniima iyo alfey waa yahay saasoo kale jihaadka mayba sabab agnagadayaha xukumka shareecada islaamka iyo ku dhaqansha shareecada islaamka in la hirgeliyo la xukuma markii li jihaadiya la hele oo dowlada islaamiya markaasa dhaladaase dal muslimna markaasa la hele ikhwaanii marka jihaadkaasi dadka jihaadow maybu aha qof bani aadamow qofka bani aadamka ana naasa ilaahay ka cabare innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila maybu aha waa shucuub iyo qabaa'il shishal dubno shishal bedelan laxjaadii lakuyaaba iyo luuqaadkii ka hadalayan inay shishal bedelanyin midabadii oo inay shishal bedelanyin lakuyaaba wadamadii iyo dalalka iyo degaayan shishal bedelanyin goboladii oo kanoole inay shishal bedelanyin saasoo kaleeto laakiin may madeeye inay naas wada eeyin kow marka qabaa'ilka noocgaase iyo may ha ku bahaayana dadka jihaadow ama qabiilka oo dhanba jihaadka kabiiroy ama afraad qiimi badanoo jihaadka wadaasa ha kubato dadkaasi jihaadow mayle markasta ku kooyayaana qabaa'ilkaasa ku kooyayaan ilaahay subxaana wa tacaala mayba siinkadhakay reer waanjal qabaa'ilka muslimiinta walaayada degan qabiilkumade yaa ilaahay siinkadhakay may marka fadaane insha allahu tacaala ini kaalintiin qaadataano waana buuhidaan oo jihaadkasi boqolkiiba lama boqol garab surintaan ribaadka saasoo kale anka biirtaan dadka shahaadada helaayo ilaahay agtiis mansilowinka helaw sisin kuma nagatan insha allahu tacaala saasoo kale maysiinku fadaane saaxada cilmiga ini buuhidaan saaxada dacwada ini buuhidaan saaxada tarbiyada ini buuhidaan jamiic khayr iyo wanaaga dadka an hormaraayo kaalinta koowaad ka jara insha allahu tacaala ini isin nagatan kaalintiin qaadatan runtii dad eedan qiimo badan eed iyo eedan wanaagsan ahaytan waana etin insha allahu tacaala mayla rahay us walaayada haddii la fiiriyo qabaa'ilka anka mushkil yar oo anshida badanayna isdilantiyo an badanayna gudaajo dada iska dheganayntiyoona an badanayna yar heerka kumadeeye allahu akbar may fadaane marka insha allahu tacaala ahlulkhuraafaadka iyo ahlulbidacaga ani la dagaalantan oo reerka culayskaasi laku dulqaado dadkaasi reerka laku dhasaar ama ani reersho hangnagadan oo dadyo hangnagadaanoo diintiyo hangnagadaanoo islaamjo toosna iyo caqiidada saxiixga saafiga hangnagadan waa imaa ani culays waxa kukubaxa koran la saara reer ahaan an saartan macna walaayadana la kaalmaysatan maamulka degmada la kaalmaysatan mujaahidiinta la kaalmaysatan walaayadana la kaalmaysatan unina anisinka garab suran qadiyadaasi diyaaraan insha allahu tacaala badcada ini la zuuliyo la baabi iyo la tirtiro wasiilo kasta wasiilooyinka shashal bedelanaada la kala dagaalamo laakiin badcada ana la zuuliyo waa maqsadun min maqaasidi shariica runtii maylanku baahanya markan reerka ani mayla raayusa qadiyadaasi eedanku foo jeganaadan lanka kadsoogna waana sidii lakala dagaalama faday dadkaasi lakashal yaraa fadi hobalan baabi'in lakashal yaraa fadiina insha allahu tacaala kaalantii ku qaadadan dhanaga murtadiinta may fadaane wal alaala walaagirkidada ka jarane tooban ka baagdan oo anka weertan diintiyo iyo islaamsho ani qaadadan isagna mayla raayusa antaha ti roogdona sidii lakuka badbaadii fadi ridadaasi lakuka badbaadii fadi ani ka talagalan insha allahu tacaala may dareemane ani culays gaar eh gaar ahaan deegaamada beeladegaasa ani culays gaar eh hoo hegarridadii murtadiintii iyo tagfiirba ah ani haysada culayskasina hadee culayska adaka haysada hooba ani lakoola rafci oo lakooqaada oo shidadaasi maybu aha lakoola dagaalama ada diyaaran ignagan qofkii diyaar maerhaasana isanbahee langundaga langargaara meerhane yah marka lankii usiiba roorow usiiba koodheeraya oo jihaadka kooka dheeraya oo badcodii khuraafaad kale dagaalamoosha kooka dheeraya ma iska dayey lanka maamulka ka jaralankaasi in garab surumo mar kastaba aan dhammaystir walaagii usan baahanya laakiin lankii indihun durma lahakukiime maabahan kahaana maylukuheba mashquulka ba ina lelehel maama maabalahantoonya marka maysiin dardaarame insha allahu tacaala inay jihaadka kaalintiin ku qaadataano sala kasaw hambuuhidan cilmiga iyo walbarashada kaalintiin ku qaadatan kabaahidan gooba iyo jibaaladagaasa iyona deegaamada tiye macaahida shareecada dugsiyada qur-aanka oo tajwiidka ah maylarhay isu muasasaadka tacliimiga ahoo maylarhay nuurka iyo iftiinka baahiyow intaba insha allahu tacaala inaysan ka baahidaano deegaamadin iyona horseetan dadkaasi khayrkaasi wanaagasi saasoo kale maylarhay badcodi iyo la dagaalamooshana inay kaalinta inkaweyn ku qaadatan eediyada siinkakamaha naga kulankan qiimaha badan iyo wadatashigan qiimaha badan iyo dowladan qiimaha badanoo beelan lanka gobadi oo sada qiimaha badanahan ku dhalaalen maylaha jazaakum allahu khayran وخير الجزاء إلهي ميزانك حسناتك سنسارة إن كوريتي أما إن كدن بيتي منك دا دونتو إن شاء الله تعالى خير كان إني سي سعودة يرحجيان بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أنت أسكى لمده قبل قباية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قود هان برنامج كفافريب كورنكا عاوة نقا إنتاس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ